الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku jirnay abwaabu alqadaa waxaana soo gaarnay halkuu mualifku yidhi waxukmuhu macmaa yuqilu yuqilu fikrahu kaqadabin lixadi nafsi yukrahu ومرض وعطش وجوع حق نعاس ملال وشباع حر وبرد فرح وهم والقاضي في ذا نفيذ نافذ للحكم سوية الخصمين في الإكرام فرض وجاز الرفع بالإسلام هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حر قبول ما هدي ولم يجوز تلقين مدع ولا تعين قوم غيره غيرهم لن يقبل وإنما يقبل القاضي ما كتب قاض إليه حين مدع طرب بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحدا ومن نساء أدبه فيزجره فإن صر ثانيا يعزره intaasoo baabu baqaaya alqadaa ah iyo wixii kaleynu ka gaarno cashirkeennu caawa ku saabsanaan doonaa halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu tilmaamay masaa'il xiriir la leh masaladii masaa'ilkii u dambeeyey oo makaanku meel waasica waa inuu yahay waa inuusan kulayl badan oo dadka sabirkooda iyo adkaysigooda wuxu dhimaya waa inuusan ahayn haddaba waxaa loo soo noqday sifaadkiiyo daatada qaadiga waxaa qof laga doonayo wakti inuu hayo xaaladdiisuna ay caadi tahay oo ay degan tahay dacwadiiyo dooda dhegaysigeedana uu dulqaad u leeyahay waxa la sheegayo ee lagu doodayana xaalad uu dhuuxi kara uu ku jiraa laga doonayaa masaladu waa masalo la ysayo waxna la ysdaba marinayo dooduna ay isdhaafdhaafayso waxun qadiyadda saamayn ku leh iyo waxaan ku lahayn bana isugu jirayo saas darteed haddii qaadigu xaalad uu ku jiro uusan dabiici ahayn maskaxdiisa iyo fikirkiisana uusan caadi u joogin ama wax kaloo mashquulinaya uu la xiriiro xilligaa qadiya xukum inuu gala lama ogola waayo arrinta xaqeedii ma siin karo siday ahaydna uma miisaami karo wa xukmuhu xukmu lqaadi qaadigii haddii inuu xukumo macmaa yukhillu isagoo ku sugan wax wax u dhimaya oo dhaawacaya fikrahu fikirkiisa iyo maskaxdiisa wax u dhimaya oo mashquulinaya ka qadabin waa sidaa cara lixadi nafsin wax isaga daftiisa iyo shaksigiisa u noqonaya uu caroodaye yukrahu waa la karaahaystay oo ma fiicna oo ficlan ma bannaanoo nabigaa reebay sala allahu calayh alih wasalam walow daahirka nahyigu usan lixadi nafsin khaas ku ahayn oo nabigu bukhaariiyo muslim waxay wariyeen inuu yihi laa yaqdi alqaadi xiina yaqdii wahuwa qadbaan ninka qaadigiihi markuu xukumayo ma xukumi kara isagaoo cadaysan caradaasi xadiidka daahirkiisu qeyd khaas a ma laha oo lixaddi nafsi naftaada iyo adduunyadaada adina u carootay oo lagaa careeyey adiga iyo sharciga iyo xaq lagu tumanayo inaad ka carootay daahirka xadiidku ma kala qaadin shuraaxda manhaajka iyo fuqahada shaaficiyada qaarkoodii dambe sidaa shihaabuuladraaciya raxmatullaahi caleyh rag kalena cumuumkaasay owjuhda qaarkood rajaxayaan laakiin almuctamad fi lmadhab qofku masalo uu khalday iyo aayaduu qalloociyey iyo uu qaadan waayey haddii waxoogay laga xanaaqa dhib ma leh bay leeyihiin qofku hadduu xanaaqo waa wax nabigu ka reebay calayh salaa salaam qofkoo laa taqdab qaala awsini laa taqdab qadada miraaran ku celceliyey ha caroonin buu yidhi caraduu qofka fikirkiisa iyo maskaxdiisa way tashwiishisaa oo waa waxay yidhahdaan qofku markuu caroodo dhiiggaa ku kara ilaa ay noqotay caradii in lagu tacriifiyo afarka ay aadamaha ku leedahay oo ah harayaanu dami lqalbi qalbiga dhiiggiisu xawli u wareega saas darteed waa aragteen oo qofkaasuu dhiigkariya wax qaba inuu kuba dhufto madaxa laga yaabaa markay xaalado badanna waxay dhacaan oo tasarufaada qofka ka yimaadaan marka uu caraysan yahay afkiisa waxyaabo uusan dhaheen xilli uu caadi yahay buu yidhaahdaa falna wuxuu sameeyaa waxyaabo aanu sameeyeen xilliga uu caadiga yahay haddaba qof la rabo labada daraf inuu miisaamo dacwadoodana dhagaysto xaqii iyo sharcigiina sidii ku habboonayd uu u fiirsadaay iyo qof caraysanoo madaxiisu kacsan yahay isma qaadan karaan walidaalika nasku wuxuu diiday laa yaqdi lqaadi xiina yaqdi wa huwa qodbaan isagoo caraysan yaanu xukumin daahirka nasku tacliilka lafdiga lagu tacliiliyey kownuhu qadbaana weye laakiin qadabkii abiiciga ahaa qadabku waa laba qaybood qadab aan qofka fikirkiisa iyo tiisa wax u dhimaynin oo ah wax meel ka dhacayuu dhibsaday waxyaabuu ka xumaaday dadkii hadlayay qaar ka mida ama soo dhexgalay ama qofkii sida inoo iman doonta fain hadduu erabtoo xumeeyo wuu sajrinayaa kadibna wuu tacsiirayaa bay la gaartay qofku nooc qadabaa galay laakiin qadabka iyo caradu waa laba qaybood mid yar oon qofka waxba saamayn ku yeelanin iyo caro fikirkiisa saamayn ku yeelanaysa carada aan fikirkiisii waxba saamayn ku yeelanin hase ahaatee uu dareemi karayo biitifaaqi alfuqahaa'i maqsuuda ma ah xadiidka nahyigaa taasi waxay usuuliyiinta iyo fuqahada qaybo ka mida ku xambaartay inay sheegtaan ijmaac ay leeyihin xadiidka daahirkiisa tacliil bilqadaba in wasfigaa mansuuskaa lagu tacliiliyo matruukun ijmaacan halkaasay fuqahada qaarkood gaarsiisay inay yidhaahdaan oo waxay yidhaahdeen miaal bay waxay u keenaan xadiidkan iyo qisadan ragaan labaatamaneeye ka yarayn oo kibaarulusuuliyiina waxay u keenaan nas mucallal ah oo wasfi lagu cileeyey wasfigii daahirka cilada ana matruuku yaho wujuuduhu ka cadamihi xaalaadka qaarkood uu yahay isagoon jooginna ciladii ay baaqi tahay waxay dhaheen tashwiish lfikri wey waana tuu ishaarayo macmaa yukhilu fikrahu uu leehay waxay dhaheen qadabkani cilada xaqiiqigaa ma aha cilada xaqiiqigii waxaa weeye tashawushu lfikri walidaalika furuucda kale oo dhan baa soo geli maca wujuudi alqadabi lyasiirna qadihii uu asixi bay yidhahdeen oo waa la xukumi karaa masaladaa waxoogay mubaaraqa ku jirta fuqaha badan ha qabaan laakiin masalada ibdicaaul ijmaaca xogay mubaalaqiya ka badbadis baa ku jira ee waxaa weeye gaayatu maa fi lamri wasfigii qadabka ahaa xaalaadkiisii baa qaar lagu qayday bilijmaaci insaxa ee wasfigii qadabkaa lama ilqaynin walidaalika masalada qadabka in qaadigii lagu manciyo maca tashwiishi lfikrina waa cila nas ah in waxyaabaha kale lagu darana min baabi alqiyaas weeye baabu nasi maaha laakiin masalada markaad maraysaan xadiidka iyo shuraaxdiisa ama fuqahada iyo usuuliyiinta qayb badan baa ijmaaca shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyada intaba sheeganaya maadaama nabigu uu reebay adoo caraysan baa culimmadu waxay yidhahdeen carada maxaa loo diiday qofku caadi ma noqonayo saa hadday tahay sababtu arrintu inuu miisaamo oo maskax degan ma yeelanayo wax kasta oo sidaa noqo ka dhigaya qofka bini aadamkana aan raacino tusaale waa maradin xanuun qofku waa xanuunsan yahay nabar baa haya dee qaadi kaalay noqo inuu xukumo ma banaana dadka iyagu waxay leeyihin naga dan baan leenahay wadaadow waxoogay usha soo yar cuskoo soo yar lacagaha soo yerjiiba kaalay kala xukun haddii isagii nabar iyo xanuun hayo oo fadhigii uusan xamidi karin ama wax badan uusan dhagaysan karin uma banaana qadaha inuu galo sababtoo agu ciladii loo diiday qadabka oo tashwiishu lfikriga ahayd baa haysata waxaa lamid ah waa catashin oon aad buu u ooman yahay horta biyaha soo caba hadduu heli karo isagoo aada u ooman oo candhuuftuba ku qallashay ma dhegaysan karo dacwadda mar kastaba maskaxdiisi iyo qalbigiisu biyuu jiraa iyo biyeynuu u baahan yahay ninkaana nin maqan wey ninkaana dacwo ma dhuuxi karo waxaa lamid ah wajuucin aada buu gaajaysan yahay ninay gaajo aada hayso marka horta inuu wax soo cuno wey isagoo aada u gaajaysan oo mar walba beerka intuu ku dhegto kolba raashin may durbo dhammaato muu naga soo gaabiyo aan wax ka doonana isagoo leh waa nin maskaxdiisii meel kale ku maqan tahay wey de nin sooman haddii la yidhaahdo dadkii way afurayaanay kaala dacwadda ka dhegayso sax maaha xilliguu afuri lahaa dacwad inuu gala waa khalad horta ha soo afuro dacwadan mar maskaxdiisu degan yahoosan meel kale qalbigiisu ku xirnayn ilaahay qofka laba qalbi ugu yeerine ha galo waxaa lamida xaqanin nin kaadi iyo saxare isku celinaya kaadibaa aada u haysa oo isla quurquursanaya saxaradii buu la fadhiilaayoo kolba soo gujinaysa neeftiina waa la mid de ninkaninba wuxuu ku mashquulaa kaadida iyo saxarada inuu celiyo mise dadka hadalkoodoo dhuuxaayo si fiican u dhagaystaa horta orodoo soo xaaja gudo salaadiibaaba la yidhi aa cani salaati xaaqinan aw xaaqiban labadaba la diiday saxariya kaadi adoo celinaya nucaasin wuu hurdaysan yahay hurdaa haysagoo qofkaniba muddo ma seexanin hurdadii baa fadhigii la joogay ee maxkamadiiyo garta lagu dhagaysanayey baa wadaadkii lulmooday xukunka qadaha dacwaddu waa inay joogsantaa ay xihantaa ha soo seexdo goortuu hurdada ka soo kaco soo bogo markaa kadib dacwadii iyo qadihii ha dhagaysto oo hadday dabeecaddiisuba noqoto markay dacwadu socotaba inuu seexdo maxaa la samayn markii horaa shardiga laguu soo xiro duu yaqdatin baa lagu yidhi nin hurdoonaya samaaciisiiyo maba asaxaane haddii layidhi wa baaburiwaaya oo baabulqadaa ka sahlan samaaciisii waxaa weeye lama aqbalayo baabulqadaana dacwadii dhegaysigeedii laga aqbali maayo qaadi ma noqon karo nin markay dacwadu bilaabato ama dhexdu socoto seexanayaba oo hadalkaa socda ku gamayo hurdo ku qabanayso qaadi ma noqon karo hadday majmuuco qudaadu ahaayeenna isaga waa inuu ridda ka baxaa hadhow mustashaar iyo nimay talo saas wax u dhacaye bal mas'alada nala fiiri dhahaan maahane isaga qaadigii wax dhegaystay ma noqon karo saa darteed baa duu yaqadatin lagu soo yidhi waxaa ka mid a malalim daal maantao dhan qof mashquulsanaa oo daalay ama dacwadu intay dheeraatay ku daalayna dacwad ma dhegaysan karo markuu daalo qaadigu waa inuu joojiyaa dacwada oo yidhahda arrintaasay ku egtahay dhegaysiga maanta dhegaysiga xilligaa inoo isu keena sababtoo nin daalan oo hahaamsanaya oo fadhiila oo dhabarkiisu u fadhiyo xanuunay ama lagu hintee gorgoreen dhiig ku soo istaagay dacwad ma dhegaysan karo waayo waa nin mashquulsanba oo daalkiisa iyo jimicsigiisa iyo hahaamsigiisa buu kaba badin laayahayba ninkii dacwada dhegaysan lahaa ee dadka si fiican u kala saari lahaa washimaacin dherag aada hadduu usoo dhargo oo dharagtii uu aagula fadhihi waayo neefneefsanayo dharagta xsaalada waxay yidhahdeen nimankii kaftamay dharagtu waa saddex bay dhaheen midi waa neefneefsi inaad neefneefsato de hawadu meesha isku dhaafi lahayd bay buuxisay inkastoo la yidhi markii qadarka la cunayo kullun adraa biuluihi iyooba ulu litacaamihina qadarku y isagaa garanaya oo dadkan isku ulu ahayn laakiin ta u fudud waxaa la yidhi waxay yidhahdeen dharagta xooga badani kow markaad bilaabaysee midda soke waa inaad neefneefsato halkaa haddaad ka erbadiso warajiif iyo joogba qaban weyne fadhigaa ku dhibay taagnidii way ku dhibi jiifkii waa ku dhibi ta saddexaad ukii sheeg waa in lagu rusheeyo lagu babihi yihaahdeen intaad sooxdaba wa ficlan wayna dhalaa dherag loo dhinto xoolahaas umid arag markay xilliga barwaaqada daaqaan inay dhergaan ay bakan ku dhintaan taariikhda muslimiintana dad dherag u dhintay way jiraan oo qaarkood culimo yihiin ama magacaabi maayo aimo mashaahiira oo baasha u dhintay baa jira cuntooyinku haba kala duwanaadaane qisada intii min laga sheekeeyey anoo le war naga daaya qofna hadda la hushayn maaye baa nin dhakhtara wuxuu nagu yidhi anaa goobjoog ahaa nin baa cashieyey filin musalsal u daawanayay qara waaweyin xabad loo soo googooyey iyo kii kiila liin liinta macaan oo yar yarka mandiriinka la yidhaahdo ama yuusufiga yihaahdaan baa lasoo agdhigay kiiladii uu dhameeyey filinkan uu macaansanaya isbooga suma qarihii weynaan u cunay xabadii u dambeysay markuu fargeetadii geliyey oo dhacay waana loo soo qaydiyey ambalaas baan kusoo qaadnay anugu wadnihiisaan cabirayey buui nin dhakhtarahoo oday ahaa baa markuu yii intuu fiiriyo halkaas ka fadhiisa wadnaha dhiigga cabiri yiri wy shaab iska cabay horta ninka waa sakaraad alaad meeshii weynaaye horta la soo cabira waxa wey ma qaba ninkii soo cabiraan inta kale balaayo ma qabo yii sariirtan soo saara gadaalu tuuba kaga rakibaye cuntadii u qaar ka nugay ninkii tu dhiiriyey u soo baxistay marka way dhici kartaa dharag inaad la suuxdo marka haddii way shibace ninkan ma suuxine dharaguu neefneefsanayo fadhiga qaban la'aya hadduu aada u soo dhargey ninkana soo yar nafiso hayor soo yar daacdaacsadee in loo kaadiyo qadiyadda la dibdhiga way waxaa yeelay nin calooshuba ay taagan tahay oo neefsan loo isagoo isku mashquulsan dacwad ma dhegaysan kara dadka si fiican hadalkooda ma dhuuxi karo xarin kulayl badan hadduu kulayl badan jiro oo kulaylkaasi ka mashquulinayo dhididkiisii uu ka mashquulinayo dadkay si fiican ugu dhegaystana xilli iyo goob qabow hala raadiyo waxaa lamida wabardin qabow meel baraf dhacayo oo meelaha qaarkoode dee wakaan sheegnay dhegta hadday banaantao saa u taabata qalafku ay dhicisa beriya meelahaasoo kaleeto dhegtooibaa qallanaya dhiigga ka dhammaani saa haddaad xoqo tiraada way dhici meelaha qabowga qaarkiina nin dhaxan dareemay qabow badan ma arag qabowga rasmigaa waa in jirku ka olalo waad moodda inaad gubanayso waa inaad saddex afar jaakeed intaad xirato inaad qaar qaawantahay aad ismoodo waa inaad sokosi iyo kabo waaweyn intaad iska dul xirato inaad qabowa baraf ku taagan tahay aad mooddo waxba idiin dhexaynin hadde baraf saasa intii la istaajiyey nin baraf diifkuba ka daawanayo garb iyo dacwada ku qaada haddii la yidhaahdo lama ogola dad buu dacwad dhegaystaa waa inuu jawi deganoo aan qaboobeyn tagaa faraxin aad buu u faraxsan yahay qofkuna markuu farxo xadda kontaroolka mararka qaarkood wuu ka bixi karaa oo nin muslimayba ka gaartay farax inuu yidhahdo allahuma anta cabdii wa ana rabbuka akhtaa min shiddati alfarax marka farxaddu markay kaa badbadato anuu arkay qof intuu farxay suuxay oo taagnida ka dhacay ilibna ka timid waa arkay oo weliba nin culimo ah waan joogay marka qofku farxaddu xad iyo kontaroolkay ka lubin kartaa hadduu wuxuu aada u jecel yahay intuu helay uu farxaddu xoogay kala badbadan yahay nin kani waaba mashquulsanya waxma dhegaysan karee ha la fasaxa maxkamadda ilaa caadi uu kusoo noqdo waxaa lamida wahamin murugo nin dad sakaraad ka yihiin ama geeri iyo mayd u yaallo kaale maxkamad iyo gargal cadaalad maaha sax maaha farax waxaa ka mida waxaa igu yaa badnayd markiina layidhi gargala ayagoo wadaadadii galana layidhi mid ka mida bacda almaqrib baa la rabaa garta inaan gallo wadaadka meesha odayga noogu ahna caawa aroos ii hoorqalgalaya xumaanta qaladiil waa la cuna markaas waxaa ku li waxaad yeelaysaa baasha dibdhiga ninkan caawa haddii kale garta ka saara ninka waaba maqan yahay oo hawshii maanta u tiilayi hoyashadiisii iyo qabanqaabadii reerkugu mashquulsan yahay ninkaasi gar ma geli karo marka gartaiyo maxkamaddu munaasabad bay u baahan tahay maskaxdiiyo qofku degan yahay waalqaadi qofka xukumay fii dii xaaladahan ku xukumayna naafidun waa fulayaa lilxukmi xukunkiisa sharcigu cadow khilaaf haddayna jirin waa la fulinayaa xukunkiisi laakiin isaguna saa ku xukuma u banaana warkaa isku soo uruuriyo murtidiisu waxaa weeye wax qaadiga maskaxdiisa mashquulinaya ama fikirkiisii iyo tarkiiskiisii qaybinaya ama qof mararka qaarkood sababaya inuu baxo xaajadii la socon waayo hadday xaaladaasi jirto xukunka iyo qadaha inuu qayb ka noqdo ma banaana qaadinimo dacwad inuu dhegaystana ma banaana xukun inuu sidaa ku soo saarana ma banaana sababtoo intaasoo dhan waa asbaab sababi kartoo muuqata inuusan mas'alada iyo dhegaysiga xaqeedii siinin mudnaantay lahayd iyo tarkiiskeediina uusan saarin taswiyat lkhasmayni fi likraami fardun wajaaza arafcu bilislaami taswiyat lkhasmayni labada isaysatee murmaysa in la simo fi likraami sharaftiiyo qadarinta fardun waajib weeye wajaaza arafcu in la kala kor yeela way bannaan tahay bilislaami islaamnimo darteed hadday muslim iyo gaal isaystaan halkan laba mas'aluu ka hadlay masalana waa asal masalana waa farac istinaa oo laga soo reebayo wey masalada koowaad labada qof in la simo inay waajib tahay wey masalada nusuusta ku soo aroortay ee loo daliishaday wax asaxay iyo waxaan asixinba way leedahay intaa saxay waxaa ka mid a qowlka cali radi allahu canhu wa ardaahu uu leeyahay nabigaa igu yihi sala allahu alayh alih wasalam yaa caliyu idaa jalasa ilayka alkhasmaani caliyow hadday laba ninoo isaysata ku yimaadaan fasmac min alaakhari kamaa samicta min alawal u dhegayso ka dambe sidii kii hore aad u dhegaysatay fainaka idaa facalta daalika tabayana laka alqadaau haddaa arrintaas samayso qadou kuu cadaan halkaa dhowr arrimoodba waa laga faa'iidaystayo dacwad la isku haysto ama qadiyo laba qof u dhaxaysa hal mid hadalkii inaadan ku xukumin waaratii nebi daawuud qur-aanka lagu canaantay qur-aanku inoo sheegay in lagu canaantay markay u yimaadeen wuxuu yihi ina haadaa akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan sagaal iyo sagaashan ari u lahaa waliya nacjatun waaxidatan ama hal neef ari ayugu jiray faqaala akfilniha warniyow tiraa meexun iga taalee boqolkee dhammaystir mid adna waxba kuu tari mayso ama tiray ii buuxine igu darbuyi wacazanii fi lkhitaabi hadalkii iyo xujadiina waa iga adkaaday oo hadal waa ku mari waaye qanci waaye ninkii nin baa saa ku dacwooday kii kale isagoon dhagaysanin qaala laqad dalamaka bisuaali nacjatika ilaa micaaji inuu igu darku yidhahdo waa dulmuu kaa gardaran yahay ninkii kale ma weydiinagow xaajadu marar badan ninku markuu wax sheego waxaad leedahay war ninka maxaa loo dulminayaa kii kale markuu hadlo baa sheekadii bari u socotay baa galbay u jeesanaysa saas darteed labada khasmi haddaadan dhagaysanin xukunka ma garan kartid walidaalika nabigu marka hadalkaa leeyahay labada dacwadood mararka qaarkood dadku calaa shakli fatwa bay ku weydiinayaan iyagoo qadaa u socda marka mujtamacaaga zamanka iyo curfiga waa inaad garanayso dad haddii ba lagu xukumayo oo qofku xoolo dad inuu kaga qaato uu doonayo khusuumo ka dhaxayso ani fatwa lay weydiiye marar badan kaa saari mayso oo dadku fatway ku weydiin suuradeeda macnaha xaqiiqadeeduna qadaa wey waa inaad tiraahda qofkii kala keen qadiyadda qofka idinka dhexaysa hal dhinac kaga jawaabi maaye isla imaada adiga qofka idinka dhexaysay weliga alla waa lagu masale xumayn marka marka labada dhinac dhagayso seed u dhegaysataa tashbiihana tasaawiga ama labaadoo laga fahmaya labadaba horta waa in la dhegaystaa isku sina waa in loo dhegaystaa kan xaqii la siiyey markii la dhegaysanayey kana xaqii oo kaleeta in la siiyo wey kan haddii muddo la siiya kana waa muddadii in la siiyaa kan haddii dulqaad loo yeesho inuu durbo wax ka xasuusto kana waa in loo yeeshaa kan hadday dad la socdeen u kabayaan kana waa inay u kabaan kana tashbiihu waa inay isku mid noqdaanna tasaawiga waa laga fahmayaa waxaa kaloo laga fahmaya xadiis cabdillahi bni zubayr laga warinayo sanadkiisuu daciif yahay oo nabig ala slam wuxuu yiri wuri qadaa ana alkhasmayni yaqcudaani bayna yaday ilqaadi bayna yaday ilxaakim ninka qaadiga hortiisa ha wada fadhiistaan xadiiskaa sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin cahdigii qudaada sidaasuu ku dareersaday oo camal ahaan loo samayn jiray in badan halkaa waxaad ka garatay labada qof hadday majlisku kuraastu kala duwan tahay curfiga iyo fahamkuna uu keenayo kuraasta inay dadka lagu kala fadhiisiiyey la kala sharfay kuraas isku nooca ku fadhiisi hadday dhul tahay dhul wada fadhiisi qaar waxay ka hadleen midna midig haddaan fadhiisiye midna bidix fadhiisiya ka waran waxay dheen ma banaana war weli waayo yemiintii iyo yasaartii midig iyo bidix midig baa fadli badan kaad midig fadhiisisay takriim iyo tafdiil zaaidaad siisay waxaa arrintaasi kusii xoogayeen fuqahadeennu xadiid kaloo isagana cali laga wariyey sida sawaabkaana qaadi shureixoo xilligii cali qaadi ahaa hadal uu yiri bay u eg tahay laakiin ka riwaaya marfuucaan abu axmed alxaakim iyo sabaabunacayn fi lxilyati iyo kayrkood baa wariya waa daciif waxay leeyihiin waana masalada dambe rafcu bilislaam weeye fiirintaada iyo hadalkaaga waa inaad u sintaa labada qof mid uun haddee hadalkiisa u nacamlayso u marxabayso ka kalena indhaha ku yar guduudiso qaadi jaa'iraa tahay qaadi caadila ma tihi saa darteed labada qof mid walba waa inuu dareemaa goobta markuu joogo fadhigiisa hadalkiisa su-aashiisa xaqa uu leeyahay inaan qofka kale laga fadilin waa inuu dareemaa isku si in loola dhaqmayo cadaalad waa inuu dareemaa si hadhow xukunka soo baxaya uusan horay uga sii muuqanin in dhanba looga janjeero looga badan yahay walidaalika wadaad labadaada soomaaliyeed baa isqabsaday nin qaadiay u yimaadeen labada nin midna wuu yaqiinay midna aada uma aqoonin kow mid yar qaraabay ahaayeen uu yaqaano midka kalena qaraabo maynan ahayn masalada laysku haysto kana yaqaanay qaraabada yihiin buu la yaraha jiray kan kalena intaa waa dareemayey markuu soo istaagay buu wuxuu yidhi haye wadaadkan iyo sheekh jaamac miyaa ishaysta buu yidhi markay wadaadkii kale ku soo wareegtay wuxuu adiga qaadi jaa'iraa tahay bur horta waxaa tiri wadaadka iyo sheekh jaamac waana kala fadishay buui kol laba joor haddaad gelaysa sheekh maxamed iyo jaamac uley maxaa udhiiri marka ogow ragganaad qadahooda qaadaysa rag fuqahaa ku jiri kara haddaadan wax kalaba ka baqin in marka uu soo fadhiistaiyo dhegaystaba uu yidhaahda may kuma qanco maxaa dhacay qaadi jaa-ira wey ninkan maxaa yeelay jawrka iyo jawrka iyo jawrka cadal taswiya uu sameeyey masaladaa iska ilaali haddaba curfigu dhinaca la kala fadhiistay iyo kuraasta waxa lagu fadhiistay haddaynan macno samaynaynin wax macnaa ma laha waa curfiga iyo dhaqanka dadka hadday iyagu kuraasta intay yaraato iyagu ay yihaahdaan may anaa fadhiisan adigu iska fadhiisa iyagu isfadhiisiyaanna adiga mas-uuliyaddeeda mali laakiin kursi haddaad siisa kalna waa inaad siisaa hadduu la ekaan waayo labadiinaba dhulka fadhiista dheh kuraas idin qaada ma hayee dadka mas-uuliyiintae ka wadaysaya asaaska dhulka hala wada fadhiisto hadduu markaa nin dhulka fadhiisto oo raalli ku noqdo maayo waxba dhib male ha fadhiista kursiga daadku yidhaahdo isagaa ka tanaasulay aduu dembi maadan gelin marka markaad khasmiga xukumayso majliska bilowgiisa laga bilaabo isilaali adigu isilaali qaadi haddii aad tahay kuwaasna waa loo dariishaday marka ikraa'a taswiyada iyo simitaanka qoodadka la ishaystaayi waa farad iyo waajib saaran weeye oo cadliga iyo insaafka ka mida wuxuu leeyahay hal xaalaa laga soo istifnoonoo wajaaza rafci in la kor yeelo bilislaami way bannaan tahay hadday labada ishaysta gaal iyo muslim yihiin majliska la fadhiisanaya waa la kala fadili karaa midig iyo bidixina waa lagu kala fadili karaa buu leeyahay arrinka waxay yidhahdeen cali ibaayo waxaa isqabsadeen in ahlu dimma ah dilic iyo tuut dilic tuutu u lahaa cali baa la xaday maalinkii dambe waxay aad qisadu leedahay isagoo suuqa ku gada lagu gadayuu arkay dhab horee waa diracayga yaa amiiruulmuminiina isaga ah xilligaa waxa amiiruulmuminiinka waa cali waa muslimiinta madax u ah warmadihii way isqabsadeen aan sharciga ugala baxno hayaanu tagnaa qaadi qaadigaa jooga magaalada qaadi shureex baa jooga qaadi shureex baa loo yimidoo cali baa meel kora fadhiistay baa la yidhi qaadi shureex baa fiiriyey deedna waa arkay in la maagan yahay markaasuu yidhi shureexow hadduu muslim yahay sidiisaan hortaa la fadhiisan lahaa laakiin nabigaan maqlay sal alla alay slam isagoo leh laa tusaawuuhum fi lmajaalisi fadhiga ha kula sinmina kaasi waa asar daciifaho aan sugnay walidaalika ibnu jawsi alcilalu mutanaahiya fi laxaadiisi lwaahiya buu ku keenay dacfigiisuna ilaa xad waa isku raacsan yahayo wax soo kambi kara maaha arrintaasi haddaba in lagu kala koryeelo fadhiga qaar baa u deliishaday alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi islaamku waa sarreeya waana xadiis saxiixa lagama sarreeya duruqdiisa marka laysu geeyo calaa kulli xaal fuqahadeennu taasay soo reebeen gaal iyo muslim fadhiga in lagu kala tafdiilin karo dadka kale laakiin ha kala fadilin xukunkaa markuu soo baxo amiiruulmuminiin wuu qaban qisadaa markay dhammaystirayaan waxay leeyihiin anigu wuxuu yidhi diracayga tuutahayga layga xaday waa kan shureexow ninkana wuxuu yidhi maya tuutihiisi iskamaskaskale anaa iskale kiisi maaha isagu ma laha waxaa leeyahay cali bayinatu macaka bayina markhaati ma haysataa markaasuu yidhi maya idan isagaa kugu dhaaran baa layidhi wuxuu yidhi ninkan waa gaal wuxuu doonaya aadu yidhi isagaa kugu dhaaran wuxuu yidhi hadduu dhaartana irintaad ka bixi buu yidhi hadduu dhaarta maxay tahay hadduu dhaartana maxay tahay irintaad ka bixi cali wuxuu yidhi bas waaya ninkii waxay yidhahdeen qisada waxay leedahay sababu islaami nin yahuudi ahaayo arrintii buu kusoo islaamay wuxuu yidhi waraya cadaaladtan oo kala maarag ma ninkii ummadda dhan madaxa ka ahaa baan dhaar yar xagaf intaa u siiyey ridda ka bixi oon juuq dambi qabsan karin banaanka haa mid xidhi kara maya askarigama soo diri kara maya adu waa yahay nin jiifa meeshan qabso inkugu dhacdo arki doontaa ninkii weyn maxaad ka sheegi jiifkaa wax ku haystaane laba boolis iyo biyo ma lagu soo diriyo waxaa way beerka laga xasharin ama waxaawad tidhaahdaa ninka waaligaa alaab iga xoogay ta xaggeena tagto waali hebel baa alaab iga xoogay barbaaxadiigu dhacdaada arki doonin nabigan xasan nin baa u yimid wuxuu yidhi waa i dulmiday maxaa kugu sameeyey waaba halkaan abarkaa waxayga dhufatay maxaad rabtaa qisaas baan rabaa meesha inaan kaaga dhuftaan rabaa nabigu maraduu ka fayday xuu ku dhufo iga goos meeshuu tilmaantay waa meeshii calaamada khaatamu nubuwa ay kaga tiilay wey bas intuu dhunkada wuxuu hi daamaan rabay wax kale ma rabin iska soco marka xataa darteedi waa nabigu alay slam waa dhiibtay wuxuu iga goosa xaqaagii marka xataa lagu garaacee adoo amiiru lmuuminiina in lagu garaaco saddexdood ugu jiro laga goostay inaad ogolaato wey qadaha cadaaladda iyo inqiyaadka xukunka sharciga asalka ka wey hadiyatu lkhasmi dadkaysa ista qaarkood hadiyaday siiyaan liman lam yactadi qofkaan caado u lahayn qabla alqadaai qaadinimada ka hor xarim waxaad xaaraantinimaysaa qabuula maa hudiya waxa loo soo hadeeyey nusaha qaarkood nusoo wada halkaa beyt baa ku jira laakin lahu yajuuzu rafcu lmuslimi fii majlisin calaa rijaali dimami laakiin lahu qaadiga waxaa u banaan yajuuzu waxaa u bannaan lahu lilqaadi rafcu muslim inuu kor yeelo fii majlisin goobta la fadhiisanayo calaa rijaali dimami dadka ahludimaha inuu ka kor yeelo ayaa u bannaan nusakha kutubtu ma wada wadaagaan qaar baa la dheer marka ahludimaha majliska waa laga kor yeeli karaa wajaaza rafcu bilislaami dinbuu sii tafsiilinaya rafcigu rafciga khusuumada iyo dacwada dhegeysiga idiya ma ahane waa majliska fadhiga inuu ku yihahdu rabaa hadiyat lqudaad bay haddana qaadiga hadiyadda la siiya ma bannaan tahay waxaa leenahay waa laba qaadiga ninkay intuusan qaadiga noqonin hadiyad iyo shahacab iyo waxisasiin ka dhaxayn jirtay laa baasa isna wuu ka aqbali karaa qofkanna waa u geyn karaa laakiin qofkii intaan xilkanuusan qabanin aan hadiyad iyo shaah ka dhaxayn jirin koob shaaha inuu ka aqbala lama ogola xaaraan wey ugeyntuna waa xaaraan aqbalkana xaaraan wey qaadigu sidaa wuxuu ku qaatana waa nooc rishwo iyo laaluusha wey qofka aysa siin jireen saaxiib bay ahaayeen qaraabay ahaayeen daris bay ahaayeen hadiyad bay isa siin jireen way wada qadayn jireen way wada safri jireen qofkaasi xiriirka xilligaa kadib dhex maraayay xiriir qadaha iyo xilka uu haye uu sababay ma aha saa darteed wixii caado u ahaan jiray qofkani tuhmadii way zuulaysaa oo tuhmo ma jirtaa qaadinimadii iyo afwax cunay xishooy iyo berri aad wax kaga dhammaysatid oo hawla kuu fududeeyo wax u siinayaa ma taal waayo ka hor buu sii jiray qaybnimo weyn qaado inuu noqonayo saas darteed wixii intaa ka dambeeyey dadkan khusuumta ee dadka oo dhan mid kastoo xil iyo mas-uuliyad iyo wilaayahaya ciddii wax u keentaee hadiyad u keenta aan hadda ka hor ka dhaxayn jirin hadiyaddaa qaadashadeedu waa xaaraan waana nooc rishwada iyo laaluusha ka mida nabigan casan waxaa ka sugan inuu yidhi xadiidka abuxumaydi saacid iyo kayrkii oo shawaahidda badan lahaa hadaaya alcummaali guluulun hadiyadaha ay qaataan dadka xilka iyo mas-uuliyaadka loo dhiibay waa khiyaamo iyo tuuganimo weyhi nabigu sal allahu alay ali wasalam waxaana sugan inuu sadaqaad nin u diray ibnu lutayba la yidhaahdo sadaqaadkiibuu keenay wuxuu yidhi waata zakadaan soo ururiyey intanna dadkiibaa anii soo siiyey nabigu masaajku ku istaagay maxay yihiin buu rag xil iyo mas-uuliyad intaan u diro xooluu keenay intanna anaa lay siiyey intanna waa intii adii dirteen alaa jalasa fii beyti abihi wa ummi muxuu guriga hooyadiiyo aabbihi u fadhi waaye ciddii hadiyad u keenaysaa arke manaa xilkiibaad adeegsatay weye awooddiibaad si xun u adeegsatay awooddaadiibaad ku shaqaysatay qofkii mas-uuliyadda haya dadka hadduu wax ka qaatana afwax cunay xisho weye alsaan alinsaanu cabdulixsaani ixsaan iyo saba qofku u sameeya addoon baad u noqon saas darteed ninkaad ku nooshahay ee ku biila ama shaaha iyo laaluusha ku siiyahay dabiicaddan bashariga waanu dabci saa darteed maxaa la sameeyey sharcigu wuu mamnuucay saa darteed qaadiga oo xafiiskiisii usii lugaynaya gaariinta u istaaj soosan kusii gaarsiiye haddaad tidhaahdo inuu soo fuula ma banaana haddaadan hadda kahor gaari ku qaad idinka dhexay sababtoo inaad koleylka isagoo lugaynaya gaari kusii qaado oo alaab lagu soo qaado hadhow kuguma tiigan karo hadhow abaal bood ku leedahayoo inafacunee xishooye nin abaal lagu leeyahay indhaha hoosu fooriri wey walidaalika hadaayaadkaa in la qaata lama ogola ninka qaadigaa saa darteed hadda waddankan aan joognaaye waxyaabaha ay qawdaadoodu shareicadeenna qeyb ka mida ka qaateen wey nimanka qudaada dadka inay dhex galaan banaanka kula shaahiyaan wadankan looma ogola tuugaiyo musuq maasuq waa baabki dee dembi kufri ka weyn miyaa jira nin dembi kufriga ku jiraba laaluushiiy tuuga inuu sameeya waa gaar laakiin iyaga dhexdooda haddii lagu soo helo waa la ciqaab xilkana in laga cayriya laga yaabaa sababtoo hadhow dadkii qaar baan gaar ula shiroon la shaaheeyey dacwadoodii iyagu baan u xukumi wey marka hadaaya alcumaali uluulu wey ama markaa qofkan kuu keenaya dacwad ha taagnaato ama yaanay dacwo taagnaanin hadiyat lkhasmi ninka dadka ay isaystaan hadiyaduu keeno liman lam yactadi qofkaan ka caada lahayn oon caado u ahayn qabla alqadaa'i intaan qaadiga la noqonin ninkaan caado u lahayn hadiyad inuu siiyo xarim xaa ka xaaraantinimaysaa qabuula maa hudii wixii la hadiyeeyey inuu aqbalo waayo qofkan u leexda xaggiiso wixii axlay keenaysaa walam yajuz ma banaana talqiinu muddacin muddaci in loo laqino ay xujatan in loo laqino ma banaana ama talqiinu xujatin baa qaar u qoran miya marka muddaciga doodaya xujadiisii inaad u carabaabtood u agmartood u tilmaanta ma banaana xujada saa darteed qofku wuxuu ku doodi isagoo ha ku doodo laakiin u cayr carabmariyo u yar agamaro u yar sarbeebo yar jeclaysa sidaa inuu u yidhaahdo de ninka ninkanaad wax la wadaa nin haddaad u laqinto isagaad wax la wadaa wixii mugdi kaa gala adiga haddaad istibsaar su-aal ugu celisay isagu su-aashaada uu ka faa'iidaysto waa masalo kale laakiin adi qasadkaagu uusan noqonin su-aashana ka faa'iidaysto waxaan mugdi kaaga jirinna su-aalaan ka weydiinay si uga faa'iidaysto wuxuu si u yirina amaad saa ula jeeda hadhihin haddii aad maxaad uga jeeda mugdi kaa gala kaadalkaa maxaad uga jeedaade isaga udaa wuxuu uga jeedo amaad saa uga jeedaade amaad saa uga jeedaa amaad saa uga jeedaa maya walaa walam yajuz ma banaana talqiinu muddacin nin dacwoonayooo doodaya xujatan in loo laqino loo carabmariyo oo loo ishaaro oo loo eray bixiya ma banaana oo masalada masalaaan banaanay wey cadaaladii iyo dadka inaad u dhaxaysa ee ka hor imanaysaa walaa tacyiinu qowmin qora inaad magacaabato adigood qorato gayrahum dadaan iyaga ahayn lan yaqbala uusan aqbalaynin markhaatiyasha qaabiliyadda maxkamadda laga dhagaysto dad maxkamadda ka diiwaan gashan keliya markhaatigooda la aqbalaa inaad tiraada lama ogola waxaa soo martay saaleedahay taariikhda muslimiinta niman qudaala oo magaalada ku samaysta dad markhaatiyaalo yaqaanaan oo yidhaahda magaalada labadii wax dhex maraya nimankaa markhaati geliyo cid kale yeeli maayo taana sharciga ma banaana markhaatiga shuruurdiisa mari waana baabu shahaadaad waa inoo iman doontaa laakiin walaa tacyuunu qowmina ma banaana qole inuu magacowda qaadigu lan yaqbala uusan aqbalayni hayrahum dadaan iyaga ahayn markhaatiga aan kuwa ahayn yeeli maayana ma dhihi karo oo dadka kuma ilsaamin karaa shuhuud iyo markhaati gaar oo mucayana kadib wuxuu gudbay kitaabu lqaadi ila alqaadi markii qaadigu wax kala xukumo masaladii xaqii hala fuliyana ay noqoto haddii meesha qaadigan xukumay uu jooga lagaba fulin karo oo qofkii xuquuqda lagu yeeshay xaqii lagu yeeshay hadduu maali ahaa xoolihiisii jooga de qaadiganaaba fulin laakiin nin baa xoolo lagu xukumay xoolihiisiina gaarisay jiraan ninkeed inuu raaca halkan xoola kuma hayuli xoolahay gaarisay jiraan gaarisaa la tegey sheekadiibaa uu xoogay ninkii haddii uu yidhaahdo gaarisa rag qudaadaa jooga waxayga in la iga qaadaan rabaa waraa iigu qor qaadiga halkaa jooga iigu qor hadduu yidhaahdo ma qori karaa haa kitaabuulqaadi ila alqaadi waxay keentaa qofkii ama shaksigiisii ama maalkiisii xaqa laga oofsan lahaa baan meeshan qaadiga xukumay joogin ama asalahaan buusan u joogin ama wuu ka cararayba uu ka baxsaday xagguu u baxsaday qaadi kalaa la rabaa arrintii inuu fuliyo oo dabagalo dacwadii looma baahna dib in loo soo celiyo la dhagaysto keliya waxaa loo baahan yahay wax caddaynaya xukumkii xagga ka dhacay in la keeno wa innamaa yaqbalu qaadin qaadigu wuxuu aqbalayaa maa ayiladiikii kataba qaadin qaadi kala uu u soo qoray ilayhi isaga xiina muddacin qoortuu qofka dacwoonayaa iyo talaba codsado bishaahideeni laba markhaatina lagu qoro dakarayni oo rag ah shahiidaha goobjoog ka ah oo ka markhaati kacay bimaa xawaahu kitaabkan lasoo qoray wuxuu kulansaday xiina khasmun goortuu qofka kale dooda dhinaca kale ka ihi jaxadaa diibo wuxuu leeyahay haddii qaadi kitaab soo qorayo laba arrimood baa lagaba maarmaana marka koobaadi waa in ciddii xaqa lahayd ay dalbato dalabkeeda lagu qoro adigu waad xukuntay qaadigaas iigu qor baa igu qor waa in isagu uu kaa dalbado oo yidhaahda halkiina ii qoraan rabaa oo qofkaa la iigu qoraan rabaa inuu kaa dalbado wey laba markaaad qorayso waa laba markhaati in loo yeelaa oo hadhow qaadiga kala u caddaysa warqadan been abuur ma aha dhexdana lagama soo qoranin ee waa sax qaadi hebel baa soo qoray wax caddaynaya waa in la helaa haddii kale nin kastoo waraaq la yimaadoo shaabad ku soo dhejistaba oo saxiix soo saaraba qaadigaa soo qoray buu iska dhihlaha labada markhaati goormaa natiijada faa'iidada loo baahanayaa inay markhaatigii gutaan waa haddii ninkii la haystay marka loo yeero uu diidoohi karo haddii looba yeero oo yidhaahda sax weeye xukunka wuu jiraa saana waa loo xukumo u yidhaahdo markhaati maxaa looga baahan looma baahna markhaatiga goormaa loo baahan markii xiina khasmun jaxada markuu diido haddaba masaladan qaadiga qaadiga loo qoray laba arrimood bay faa'iideynaysaa qaadigan labadee waraaquhu soo gaareen inay agtiisa ka sugnaato wixii qaadigii hore agtiisa ka sugnaaday isagoo qoraalkan ku salaynaya arrintu saasay ahayd dacwadu saasay ahayd caddaymuhu saasay ahaayeen xukunkana saasuu ahaa xaqa la yeeshayna saas weeye dacwadii inuu caddayn u helo oo wixii ninkaasi agtiisa ka sugnaaday qaadiga labaadna u sugnaato u caddaata laba qadiyadda labaad waa in qaadigan labaadii uu fuliyo oo uu matala qaadigii hore xukumay siduu u fulin lahaa halkaa haddii xaqa laga fulinayo in kani u fuliyo qaadiga kala matalo labadaa arrimood bay tartaa maxaa asal u ah kitaabu alqaadi ila alqaadi ama qaada la soo qoray oo la fulinayo waxau asala xadiidkii nabigu calayh isalaatu wasalaam baxaak ibnu sufyaan waa kii u qoray an warif imra'ata ashami dabbaani min diyati zawjiha ninkeedii baa la dilay martii dhaxalma ku leedahay baa la isku qabsaday nabigaa dacwadii loo keenay wilaayo kalena way joogeen oo daxalka ibnu sufyaan mas-uul ka yahay nabigu wuxuu xukumay makta inay dhaxal ku leedahay dhaxalkaa wax ka sii wuri xoolaha ku dar qoraal buuna u soo diray nabigu sal ly slam waana xadiid abu daawuud iyo tirmidi maaja iyo axmed bay wariyeeno saxiixa weeye dadkuna waa u baahan yihiinoo xaq kastoo la xukumo oo la fulinayo ciddii xukuntay ma wada ag joogo qaar baa meel kala jooga ama intaan la fulinba duruufay kala kaxayn ama carari ama marka hore meel kale ka yimid saa darteed kitaabuulqaadi ila alqaadi saasaa lagu aqbalayaa laakiin xiina muddacin qofka goortuu qofka ku dacwoonayeen rabaay talaba codsado bishaahideyni laba markhaati baa lagu aqbalayaa dakarayni labaduba rag yihiin shahiidaha ka marakacay bimaa xawaahu kitaabkaa qoraalku wuxuu kulansadee koobay goormay ka marakacayaan xiina khasmun goortuu qofka kale ay saystaane jaxadda diinoo inkiro ma jira xukunkaa wiaado waman asaaca qofkii xumeeya adabahu adabtiisiiyo anshax iyo isluubka bargoobta qabaha la joogo fayasjuruhu lqaadi qaadigaa canaananaya qaadiga goobtii la joogay ninkii aadaabtii majliska iyo qadaha ilaalin waaya waa la canaanaya waraa idan berihi joog baa laleeyahay saaya saaya wax kalama samayn kartid ciddii hadlaysay buu ka dhex qayliyey waxaa laleeyahay may ha dhamaystee sug mar labaad buu ka dhex qayliyey mar daba kuma noqon kartid baa laleeyahay isilaali waryaa fain asara hadduu ku adkaystana aaniyan mar labaad cazalahu wuu tacsiirayaa labuu banaanka ugu bixinayaa saddex ulood baa lagu jiidaya hadii la rabo soo noqaa laleeyahay haddii kale qado ma socon karo kanaa hadlay uu dhex istaagay walqow fiihi baa dhici inuu ku qayliyo saan waxba loo xukumin buuqiyo rabshow meesha ka bixin qadihii la fadhiyey buaayar intuu iska seexday buu lugaha soo bitaday waxay horead soo mariso si fiican dacwada u dhegeyso ma iska wad iska wad u yiri saddex horood baa lagu jiidi ama waa la ganaaxi lacag rag baa lagu ganaaxi ale intaasaa ganaaxi qasab baana lagaa qaadi ama dacwooyinkii la dib dhigo baa isaga la huurinoo xabsiga la dhigi waayo ninka horta waa inuuba nin qadiya xukun u hogaansan waa inuu soo gaara wax kastoon aadaab loo samayninna taana cadaalad kama baxsan loo samayninna ma soconayo ninbaa haduu rabo iska hadli wada hadalka jooji sheeku iska geli hadduu rabo qadiya dacwad baa lagu jiray soo maaha sheeka beri baa waxaa dhacay war hadal annaga noo maahmaahinayo reer hebel iyo reebel baa iscaysada halkan uma fadhinayo xisbi hebel iyo xisbi basayumaana goobta uma fadhine mas'alada ku soo dhowow dacwadaada jeeri ama jawaabtaada bixi may haa ii kaadiyo war kuu kaadin mayna wakti baa ku socda dadke dacwada gal dacwooyinka dadka haddaad dhegaysataanna wax saasoo miiran baa idin qabsan dadkii dacwada isku haystay soomaalida waxay yaqaanaa dhaqana tol iyo qaraabiya baa la soo kaxaystaan kana tolkiibaa soo raaci kana tolkiibaa soo raaci ninkii markuu dhaxda dacwadii sii wado kutolkiisa odayaa ka dhexgeli markuu dhammeeyo oday tol ahoo baa raba dacwada inuu ku daro waleena adigu dhegaystaa tahaye saaxibu lqadiya ma tihin ninkii waxaan ku doodayena ma tihin goobjoog miyaad ahayd maya ma markhaatiyaal baad ahayd maya ma dacwaddaa daraf ka tahay maya maya de nin oday oo meesha yimid baan ahaye ii keena haduu ku leeyahay kaa haddaad sii dayso kuwii kale odayaashoodana waa inay hadlaan isu jawaabta mawduuca waa laga bixiy anagii reehebel waa qadamna dhexmartay sheekay kula geli waa soomaalida taqaanaan gabdhaha markay isa siinayaan sheekada marmar intay la xumaato laysku xanaaqo baa fadhigii gabadha laysu diidaana lagu kala kacaa saa darteed haddii aadan xakamaynin sheekadu qaduhu socon maayo haddi haddii ay awood jirtana waa inaad qofkii nahyidaa oo zajri saacan arataa hadduu joogi waayana majlis kala qabo isna tacsiir haddaynan saas ahaynna waraaqaaga intaad laabatay saakacoda waxaad tiraa wadniyo laba mid yeela aadaabta ilaaliya oo war maqla oo aynan ahayn anuu alaabtayda waa qaadan hawlahayga iyo dano kaloo badan baa ii yaalle anu meeshan digdig iyo daddaho imaninaya hadday xaajiya odayaal tahay dee ordaya bannaan kusoo kala galqaata inaad geedkiina kusoo heshiin weydaan golahiiga xukunkana geed ka dhigtaan laga dhiga hayeelina ma allaalay markay saa isugu yimaadaan kow intaan taxkiim haddaad tihiin la bilaabin xeel iyo qaanuun baa loo akhriyaa jalsadu ah cidaan loo fasixin ma hadli karto cidaan qadiyadda daraf ka ahayn ma hadli karto ciddii qadiyadda hadal iyo qayla ku bixisa albaabku ka bixi intaa inta haddaad yeeli weydaan alaabtanadaanu qaadan waanu idinka tegi dadku waa inay waxay ku hogaansamaan jiro waman asaa adabahu ninkii adabta xumeeya oo ixtiraamkii majliskii iyo maamulkiisa ilaalin waaya xadiisa ku ekaan waayo afxumiya caytan ku daraaye fayasjuruhu qaadigaa canaananaya oo qaadigaa u hanjabaya joog buliya waryaan fain asara hadduu ku adkaysta aaniyan mar labaad ku noqdo wixii ayucazirhu tacziirayaa waa edbinayaa xoolo qaybintii iyo xuquuqdii dadka loo qaybinayey buu u baab yahay halkan mualifku raxima allahu tacaala qismada uu ka hadlayo cinda alfuqahaa waa laba qaybood isagoo hal midoo ka miduu ka hadlay inkastoo talabaadna uu meel ku ishaaray waxay yidhahdaan qismadu waa laba qaybood oo qismatu taraadin wa qismatu ijbaarin dad wax ka dhaxeeyey oo wixii inay qaybsadaan ama loo qaybiyo raba laba mid bay noqdaan inay raalli isugu yihiin qaybsashada oo markaa dowrka qaadigu ay noqoto qaybtu seebay cadaalad ku noqon kartaa inay qaarkoodna rabaan in la qaybiyo qaarna diidan yihiin taasna qismatu ijbaarin baa la yidhahdaa qaadigu markaa laba arrimood buu samayn kow wuu ku qasbi qaybintii qaybintiina wuu tawalin oo isagaa fulin muhimaddii hadday raalli yihiin wuu qaban lahaa wuu qaban oo wixii marka la qaybinayo de sidii xaqa loo kala lahaa nufuustii xaqa isku lahayd inay ku heshiin weyday say u kala qaadan lahaayeen baa dhici karta waxyaaba la isu qiimeynaya iyo waxyaaba la isbarbardhigayaa iman kara dhul baa la wada leeyahay dhulkaa qaybta adna qaado booskii xaggaa qaado may anu kaasaan qaadayn adu kaa qaado sheeko badan baa iman xoolahan noolee la wada leeyahay intaa qalamay neefka hebel aan igu dar may kugu dari maayo kaa igu dar baa iman gawaaridii gaarigaa iyo gaarigaa qaada may adugu kaaya kaa qaado ani kaaya kaa igu dar hal gaari oo ka mida ama hal neefoo xoolaoo ka mida ama hal dhuloo ka mida buu nin walba rabaa qaadigu marka muhiimad mushkiladaa xalinteeda mar hadday qeybtii isla ogol yihiin qaadku wuu qabanayaayo qismatu taraadi baa la yidhahdaa waa qaybsi ay raalli isugu yihiin qaybta labaadi waa qismatu ijbaarino ninna wuxuu leeyahay aan qaybsanna xoolihii nina qaybsan maynu leh masaa'il qismati lijbaar buu ka hadlay haddaba waxaynu leenahay qismatu lijbaari shardi bay leedahay shardigaa cinda alfuqahaai horta qismadu guud ahaan labadaa inay tahay fuqahada muslimiintu min xayu ljumla guud ahaan waa mowdic itifaaqi wey isku raacsan yihiin waxaa labaada isku raacsan yihiin jumlada guud ahaan qismadu ijbaar markay tahay qaarkood lagu qasbayo inay shardi leedahay ah intifaau darar inuusan darar jirin beytka labaad buu ku ishaari doonaa marka haddaba halkaa laba mas'ale aynu haynaa kow qismadii in lagu ijbaaro lagu qasbo iyo inaynan darar ka dhalanin ta horuu tilmaamo wuxuu yihi yujbiru xaakimun xaakim waa ku qasbaa calayhaa cala alqismati wuxuu ku qasbaa almumtanica qofkay reebtoobee diiday qofkii wax la qaybiyo diiday qaadigu wuu ku qasbayaa in la qaybiyo wixii dadka ka dhexeeyey sababtoo a qof waliba wuxuu xaq u leeyahay wixiisa inuu xor u noqdo kuna intifaaco hadduu qof doonayo xoolihiisii inuu ku intifaaco xorna u noqdaay qof kale xaq uma laha inuu u diido oo xorriyadda xoolihiisa ka qaado uma bannaana dhaxal buu ahaa shirkad baa la ahaa sibaa wax la isugu yeesho dad baa isku keensiiyey inaad qaybsataan waa bannaan tahay mid hadduu dalbadana waa waajib qaadiguna ka diiday wuu ku qasbayaa intaasi in lam tadura aaliban lilqismati waa masaladii dararku kaga hadli doonaa mas'alo kaluu u gudbay marka qaybta waxaa la qaybinaya cinda fuqahaai shaaficiyati waa laba qaybood waxaan la isku leeyahay shirkada lagu yahay waa laba qaybood wax qayb aqbala iyo waxaan qaybsamin wax qaybsama iyo waxaan qaybsamin wax haddii aan qaybsamin waxaa weeye macnihiisu wax haddii la qaybiyo batalat manfacatuhu maalkii iyo manfacadiiba wuu ka bixi hal neefoo geelaa ka dhexeeya dadkii see loo qaybin haddii la kanawna madaxa gooso kanawna lug gooso la yidhaahdo de neefkii waa eber waa u dhammaatay hal gaari baa meesha yaalla see loo qaybsan haddii nin la yidhahdo albaab qaado adna albaab qaado batalat manfacatuhu hal guryo hal qola wey ma kala goy karo haddaan idhaahna dhagxanta aan la kala tagniyo albaabadana batalat manfacatuhu shaygaa waxaa la yidhahdaa qismatu raddi baa la yidhaahdaayo ridaa shardi ah ijbaar ma gasho waqasmu raddi biridaa waqurcati markuu kuleeyahay weeye waa u tegi doonaa marka insha allahu tacaala xoolihii oo dhanna waxaan qismo aqbalin way noqon karaan qayb ka midana way noqon kartaa waxaan qismo aqbalin qaybta kale waa maal qismo iyo qayb gala weeye qaybsami kara qaybtaa qismada gashaay iyadana laba nooc baa ka soo bixi karta waxaa la yidhahdaa qismatu ifraazin wa qismatu tacdiilin qismatu ifraazin waxaa weeye wax isku wada mid ah oo dadka in la kala siiyo la rabo waxaan waa isku wada mid ma kala qiimo badna ma kala fadli badna way siman yihiin laakiin dadkii adna intan qaado adna intan qaado waatuu ku leeyay fii mutashaabihin wax isku wada mid ah in loo qaybiyo qaybta labaadna qismatu tacdiilin baa la yidhaahdaayo waa wax kala qiimo badan oo kan qayb in la isku ururiyo isu dhiganto qaybtantaa u dhigantaa kan kan uu dhigmaa la yidhaahdo sida xoolihii iyo gawaaridii oo kaleeto wey xoolihii qayb waa lo qaybna waa ari qaybna waa geel geeliyo loodii arigii qayb waa yaryartahay qaybna waa waaweyntahay in la yidhahdo neefka geela intaasoo lo aan u dhigaynaa intaasoo ari ana wuu u dhigmayaa qismatu tacdiili wey tacdiilku ala taqwiim wey haadaa yucaadilu haada wa haadaa yucaadilu haada wey qaybna waa qayb noocaas ah labadaa qayboodba qaadigu uu ku qasbayaa marka waxaan hadduu wax qaybsami kara yahay ama mutashaabi ha noqdo ama qiimat qismatu tacdiilin ha noqoto iyo taqwiime labadaba qaadigu mumtanica wuu ku qasbayaa qasabkaasoo shurica la jideeyey oo sharcigu ogolaaday wey oo qof walba xaqiisa si u helo saa darteed mutashaabi hadday tahayna laba mid bay u kala qaadanayaan inay taraadi u kala qaataan iyagu iyo qurca iyo qorituur in lagu kala siiyo labadaa mid bay ku kala qaadaan xoolihii isku wada midka ahaa qismatu tacdiilin markay tahayna mabdaa waa ku qasbi karaa laakiin shardiga laba shaahid laba qof oo qiimihii taqaana oo waxa isu dhigma iyo waxaan isu dhigmin isu dhigdhigoo isgarab dhiga intaasoo geela intaasoo are intaas saamiyaal isleeg wixii ka dhiga baa loo baahan aakhirilbaab buuna ku keeni doonaa intaa markay dhacda kadib bay bilqurcati imanaysaa qorito in luu kala siiyo nasiibkii ninkii neefku jeclaa iyo garigu jeclaa soo raaco ninka kalena wax u dhigmaa la siiyey isagana saa darteed yujbiru xaakimun calayha cala alqismati almumtanica buu ku qasbi fii mutashaabihin la qaybinayo wax isu wada egoo isku mid ah wa tacdiilin la qaybinayo wax la isu qiimeynayo oo laisla ekeysiinayo kaasoo shurica la jiideeyey waase in lam tadura haddaynan dhibin aaliban ninka qismati qaybinta codsanaya haddaynan dhibayni wey isaga dhibku ahayn waxay leedahay dararka fuqahadu intifaacu darar ay isku raaceen saddex suuru leeyahay saddexdaa suura mid baa muctamad muctabara cinda fuqahaai shaaficiyati suurada koowaad waa darar caam ah oo dadkii wax iskula ahaayoo dhan dhibaya fuqahada qaar baa muslimiinta shardiyey dararka la nafyinayo waa inuusan darar caamah oo wixiiba manfacanaba ka wada saaraya dadkao dhanna wada khasaarinaya waa inuusan ahayn laakiin hadduu dararku khaas yahay dhib ma laha oo qaarkood ay ku khasaarayaan ama ninka ha noqdo aalibka qismada ah ama mumtanica ha noqdo marka suuradu saddexda suuree laga hadlaya waxaa weeye kow waxaan haddii qaybinta la qaybinayo qismo darar oo maqsuudkii maaliyadii iyo manfacada baabi'inaysa ay tahay dadkao dhanna wada khasaarinaysa nin baa dhintay hal qoloo meel ka taagan buu ka tegey afar shan wiilna waa ka tegey caruur badan buu ka tegey guriga ha loo qaybiya haddii la yidhaahda daatadiisa oo kan gidaar la siiyo kanna gidaar la siiyo kanna gidaar la siiyo kanna gidaar la siiyo kanna dhulka la siiyo ma kala bixi karaan haddiina ay gidaarkaaga fujiso adna gidaarkaaga fujiso adna albaabkaaga la taga adna dhulkaaga fujisa haddii la yidhaahdo dhammaantood way darar baa gaaraya hada darr caam wey adarar khaas laba suuruu yeelan karaa ninka aalibka ah inuu qofka dararku ku dhacayo yahay ninka kale waxba ma gaarayo shirkad baad ahaydeen gurigana aad shirkad ku tihiin nisbo yaroo boqolkiiba shan ama laba aad ku leedahay qaybtaydi in lagu gooyaan rabaabaad tihi waa la qiimeeyey in yar oo gidaaraa kugu soo hagaagtay haddii la yidhahdo gidaarkaaga jabso yaa khasaaro qaba nin kale gurigiisa kale u caadi adigii aalibul qismaha ahaa baa mutadarira ama waaba cagsiga ninkii inta badan lahaaba wuxuu leeyahay naloo qaybiyo wax yegi ka kalena hanoo qaybin inuu leeyahay waayo wax meesha oga soo cari baan jirin haddana qofka mumtanica mutabarir ah saddexdaas suuro weeye bararku fuqahaduna saddexdaas kii la ictibaarinayay ku kala jaban yihiin cinda fuqahaai shaaficiyati bararka muctabarka waa bararu qaalibi اlqismati weeye isagoo hadduu wax yaraa oo marka la qaybiyo qaybtiisa ha loo sooca la yidhaahdo uu manfacadii iyo maalnimadiiba ka baxayo dalabkiisa la aqbali maayo qaadiguna waxba ku qasbi maayo laakiin ka kale hadduu yahe laga diidan waxba bararkiisa la qiimayn maayo ninka dacwada keensaday baa qadiyadiisa la xukumayaa oo maxaa loo diiday isaga bararku hadduu soo gaarayo wuxuu ku dacwoonaya waa maal maalkii waxa ifsaadinayana waa alabu safiihin safiina alabkiisa fil amwaali iyo qowlkiisa lama aqbalo saa darteed qaadigu aqbali maaye dacwo maal ah oo uu safiih wato aqbali maayo halkaasay fuqahada shaaficiyadu la tigsadeen calaa kulli xaal wuxuu yidhi in lam tadura haddaynan dhibin qaaliban ninka dalbanaya qaylilqismati qaybta dalbanaya hadduusan bararku isaga ku soo noqonaynin ilaa hadduu ku soo noqonayo safiih buu noqday wasafiihu fii maalka dacwadiisana tasqutu dacwaahu weliyu amrigiisa hadduu yimaado oo dalbadana isna safiih buu noqon tasqutu wilaayatu wa ifsaadu lmaali wey saa darteed dacwada lagama aqbalayo walaa yatlubuha ilaa safiihu safiihna dacwo maal lagama aqbalo taasi waa wixii qaybsami karay wa qasmu raddin qaybta waxisu celiska ah biridaa kaainatu biridaan bay ahaatay iyo walqurcati uqorituun wixii ma qaybsami karo hal gaaribuu duqi ka tegey halkaa guriga qolkaasuu ka tegey inooma qaybsamo xukunkeedu waxaa weeye in la qiimeeyo qofi qaato kuwa kalena wax u celiyo qaybtoodii u celiyo labaad ahaydeen gaarigii labaa loo qaybin boqolki waa la qiimayn boqolkiiba konton buu kuu celin ama adaa boqolkiiba konton u celin marka mas'aladaasi mar weeye raalli inay ku noqdaan in loo qaybiyo maahane lama qasbi karo marka labaad marka la qaybinayo midkooda wax celinaya waa kee waa loo qorituuri ninka meesha ku haraya iyo ka wax loo celinaya kasay kala noqonayaan waaa mid walba waxaa laga rabaa laga yaaba inuu wax celiyuu rabaa ama ma ahane nin walba wax in loo celiyo kan isaga taguu rabaa gaari waa gaari duqoo haraaba guriguna waaba guri lagaba cabsanaya dacwadiiyo isqabsiyo inuu galo nin walba wuu baxsanayaa diyaarka yaa looga tegi meesha lagaga carari waa qorituur wey wa qasmu raddin markaa daba maalkii oo dhan saa waa noqon karaa qayb ka midana waa noqon kartaa xoolihii way badnaayeen laakiin dulalkii qaarkood ama beerihii qaarkood baa ceel ku yiille ceelkiina ma qaybsamo waxa qayb baa ku jirta waxaan qaybsamin qaybta ayaa qaadanaya wax celinaya iyadana qurcana weeye in mid intay raacdo wax celiyo waa inay raalli isugu noqdaana wa qasmu raddin qaybta wax isu celinta wixii qaybsami waayey biridaa waalqurcati labadaasay ku ahaataan ay ku dhacdaan ayib dadkii markii la yidhahdo waxa la qaybiyo waxna ha la ysku celceliyo qaadi ummia laa yanfac haddii uu ummi noqdana cid kaalisoo wax qortoo wax taqaan waa inay jiraan wayansibu alxaakimu qaadigu wuxuu arrintaa u istaajinayaa xuran min xor ah waayo ninka wax kala goynaya qaybtii saasay isu leedahay saasay isu leedahayle waa nin bad kala jaraya addoonkiisuusan xukumin xukun wax kale dakaran oo raga meesha khusuumo iyo muran iyo saa ma ah waa idigu leexisay baa iman dumarkana maqaamkaa sharaftooda laguma baabiiyo kullifa oo mukallafa sabi iyo majnuun warkooda iska badaa cadlan oo caadil ah intaa maxaa u dheer filxisaabi xisaabtana mahara ku xeelxeelaaday in xisaabta si fiican u yaqaana waa inuu yahay haddii kale waxbaa loo kala goyn waxbaa loo kala jari waxbaa loo kala niman xisaabbaa aqooni muxuu samayn waxma kala xukumi karo imaa qaadiga binafsihi inuu u tawaliyo isagu xisaabta yaqaano wa imaa cid inuu u magacaabo markuu xukunkii xukumo xisaab taqaanoo dadkii wax u kala saarta wuxuu yidhi ninkan saddex meelood galbu guriga leeyahay ninkaana saddex meelood labuu leeyahay ha la qiimeeyo ka kalaha loo celiyo lacagtii min la soo qiimeeyo kadibna la yidhahdaa goob saddex meelood meel waa indhisa intaa weeye laga gooyo waa xisaabta cid taqaana waa in la helo wey laakiin de wadaad banaan baadiyaku wey jooga oo ku dhufiya ka gooyo ku dariyo midna aan garanaynin hadduu waxba aan qaybin yidhaahdo qaybintiisu cadaaladii sharciga marar badan ma waafaqi karto wa yushraطu اثnaani labaa shardi ah id yuqawamu markii wax la qiimeynayo markii shaygii wax laysu celinaya la qiimeynaya wuxuu jooga kow markii qismatu tacdiilkii inta isla egaya intaan isla ekayn intan intanay u dhigantaa la xukumayo labaa lagaba maarmaana arrintaa waxaa asal ahaan laga keenay ninkii ugaad dila fajazaahu milu maa qatala min annacami neefkii xoolaha ugaadhani neefkeebay u dhigantahay oo lagu qiimeyn karaa baa meesha taalla waa tacdiil yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum laba qofoo caadiliina xukumaysa saa darteed waxani waa qiyaas iyo dhoweyne laba qofoo ra'yiga iskaashata waa in la helaa waxaysu laa taqwiima meeshkii wax la qiimeynaya aynan jirin ee qismadii ifraadkii mutashaabiha tahayna fardan hal qof baa qasaba qaybinaya yaqsimu qayminaya markii wax la qiimeynayo jirin hal qof baa u kala saarsaaraya oo kala siisiinaya taa iyadu dhibaato ma laha halkaasaan ku deenina wallahu aclam subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk